أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أبو بكر بن محمد شضى رحمه الله تعالى والثانية كثيرة منها رفع اليدين في أربعة مواضع والثانية مدي لبعض waxaanu hore u soo qaadanay sunnooyinku inay u qaybsamaan laba qaybood abcaadun wa hay-aat waxaanu shalay soo qaadannay qeybta sunnooyinka ah oo lagu magacaabo abcaadu salaa qeybta abcaadu salaad lagu magacaabo waxaanu soo qaadannay casharkeennii shalay hal qeyb oo ka mid ah haddii laga tago waxaa lagu kabahayaa sujuudu sahwi halkan wuxuu rabaa marka sheekhu inuu ka guda galo qeybtii labaad ee sunnooyinka ka mida waa qeybta lagu magacaabo hay-aad hay-aadkaas iyo xukunkooda iyo qeybo ka mida sheekhu inuu mihaaliyo maxaa yeelay hay-aatu salaad lama soo koobi karo salaadda sunnooyinkeeda qeybta la yidhaaho hay-aadka oo sujuudu sahwi aan lagu kabaynin waa qeybo aada u fara badan culimmada fuqahada qaarkood waxay gaarsiiyeen ilaa boqol iyo siddeetan ilaa boqol iyo siddeetan ay gaarsiiyeenaya wax ka badan wathaaniyatu qeybta labaad kahiiratun mid fara badan weeye jiddan aaday u fara badanta qeybta hay-aadka oo haddii laga tago sujuudu sahwi aan lagu kabayn tashiiddu waxay ka badan tahay calaa mi-atin wa hamaaniin boqol iyo siddeetan xataa way ka badantah hay-aatu salaa minhaa waxaa ka mid ah tusaale ahaan hay-aatu salaad waxaa ka mid a rafculyadayni labada gacmood koryeelkoodii ayaa ka mid a fii arbacati mawaadica afar meelood labada gacmood lagu koryeelo qofku markuu tukanayo sunnooyinka waxaa ka mid ah hay-aatu salaad lagu magacaabo afar meelood inuu gacmihiisa kor u qaado marka ugu horraysa waa takbiiratu lixraam markuu salaada xidhanayo allaahu akbar markuu leeyahy marka labaadna waxaa weeye markuu rukuuca usii socdo rukuuca markuu usii socdana gacmihiisa kor u qaadi marka saddexaadna waxaa weeye markuu rukuuca uu ka soo kor noqonayo samica allaahu u leeyay markaasna gacmuhu kor u qaadi xaaladda afaraadna waa markuu ka istaagayo atashahud alawal ataxiyaadka ugu horeeya markuu ka istaagayo oo ragcadii saddexaad uu sii aadayana allaahu akbar u leeyahy gacmuhu kor u qaadi afartaas xaaladood ayaa gacmaha kor in loo qaado sunno ah wa wadculyamiini ayaa ka mid a midigta ku dejinteedii cala shimaali bidixda lagu dejiyo wa wadculyamiini midigta dejinteediiyaa ka mida cala shimaali calaa dahri shimaal bidixda duudkeeda lagu dejiyo taxta sadrihi xabadka hoostiisa wa fowqa suratihi iyo xudunta meesha ka koraysa xabadka korkiisa xuduntana ka koraysa waxaa la saari gacmaha yacni gacantan midigta ah wuxuu dul saari gacanta bidixda ah gacanta bidixda aha waxaa la doonay inay hoosayso gacanta midigtaana waa inay korayso markuu sidaa labada gacmood isku saarto ayuu xabadka haddana saarana waa sidii ka sugnaatay nebiga sala allahu calayhi wasalam markuu salaada xirto allaahu akbar uu leeyahay gacanta midigtaana wuu hoos marin gacanta bidixdaana wuu kor saari xabadkuuna saarana wa ducaau liftitaaxi furfurashada ducadeedii ayaa ka mid a markuu salaada uu xirto intuusan faatixada aqrinin waxaa la sunneeyaa ducaau liftitaax wajahtu wejhii liladii fadara asamaawaati waalarda xaniifan muslima wama ana min almushrikiin ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wamamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin taas waa soo aroortay oo nebigu waa dhihi jiray sala allahu calayhi wasalam waa intaan faatixada la aqrin waxaa kaloo ka sugnaatay nebigu sala allahu calayhi wasalam inuu dhihi jiray alxamdu lilaahi xamdan kahiiran inuu nebigu sala allahu calayhi wasalam uu dhihi jiray waa markuusan intuusan faatixada aqrin nebigu sala allahu calayhi wasalam watacawudu magangelkii ay shaydaanka ilaahay laga magan galo ayaa la sunneeyaa qabla alfaatixati faatixada ka hor waxaa kaloo la sunneeyaa intuusan faatixada aqrin inuu yidhaaho acuudu billaahi min ashaytaani arajiim waxay ka mid tahay hay-atu salaa wa taamiinu aamiinsigii ayaa la sunneeyaa bacdaha bacda qiraa'ati alfaatixa qofku markuu faatixada dhammeeyo waladaalliin uu yidhaaho waxaa la sunneeyaa aamiin lafdigaas aamiin inuu ku dhawaaqo sawaa'un kaana munfaridan aw imaaman aw ma'muuman shaksi kastaa aamiintaa loo sunneeyaa hadduu qofku keligii xataa salaadda uu tukanayo faatixada markuu dhammeeyo waxaa sunnaa aamiin inuu yidhaaho hadduu ma'muum yahay oo imaam uu salaadda ku xidhanayana imaamkana waa laga rabaa ma'muumkana waa laga rabaa oo labadooduba waxay la jahrayaan lafdiga aamiin waxay leeyihiin aamiin imaamkii iyo ma'muumkii labadooduba wa suuratu suuraddii ayaa ka mid ah hay-atu salaad waxaa ka mid a suuraddii suuraddaasoo bacda ta'miin aamiin ka bacdi ahaatay qofku markuu lafdiga aamiin uu ku dhawaaqo waxaa sunnaa inuu suurad aqriyo faatixadii ka bacdi suuraddaasi waxay ka mid tahay sunnooyinka lagu tilmaamo hay-atu salaa oo qofku hadduusan aqrinin oo uu ka tago sujuudu sahwi kuma kabayo oo ka mid maaha sunnooyinka lagu kabayo sujuudu sahwi waljahru jahriddii ayaa ka mid ah bilqiraa'ati qirada lala jahro kor loo qaado waalisraaru hoos u dhigiddiyaa ka mid ahoo qirada la siraysto bihaa bilqiraa'a qirada hoos loo akhristo ayaa ka mid a fii maxallihimaa maxalli اljahri waalisraar jaharka iyo siraysiga booskoodiyaa lagu sunneeya jaharkuna wuxuu iska leeyahay qirada marka kor loo qaadayo oo faatixadii iyo suuradda ka dambaysaba kor loo qaadayo jaharkaasi wuxuu iska leeyahay maxal lagu sunneeyo oo maxalkaa jaharka lagu sunnaynayo waxaa weeye waa salaada subaxa labada ragco labada ragco salaada subaxa labadaba waa lala jahri faatixadii iyo suuradda ka dambaysa waxaa kaloo lala jahri salaada maqribka labada ragco oo ugu horeeya waxaa kaloo lala jahri salaada cishaha labada ragco oo ugu horeeya waxaa kaloo lala jahri salaada jumcada labadeeda ragcaba boosaskaasaa lagu sunneeyaa jaharka israarkuna wuxuu iska leeyahay maxal israarkuna wuxuu iska leeyahay maxal qirada lagu siraysto hoos loo dhigo maxalkaasi waxaa weeye waa salaada yacni duhurkii oo kale casirkii oo kale afarta ragcaba afarta ragcaba cishihiina labada ragco ugu dambaysa isagana waa la siraysan waalisraaru siraysigii weeye bihaa qirada la siraysto fii maxallihimaa maxalli اljahri waalisraar jaharka iyo siraysiga maxalkoodii ayaa lagu sunneeya wa takbiiraatu اlintiqaalaati guurguuridyaalka takbiiraadkoodiyaa ka mid a oo markii rugni aad ka guurayso oo rugni kale aada u sii sacatidba waxaa la sunneeyaa allaahu akbar inuu yidhaho markuu sii guurayo rugni ood ka faaruq noqotid oo rugni kale aada u sii socotidba allaahu akbar ilaa ictidaalka maahane ictidaalka isaga lama sunneeyo allahu akbar in la yidhaaho oo qofku markuu rukuuca ka soo kor noqonayo oo samica allaahu uu soo aadayo allaahu akbar lama sunneeyo allaahu akbar beddelkeedii wuxuu leeyahay samica allaahu liman xamida amaa arkaanta kale marka laga guurayo rugniga oo rugni kale la dhex gelayo waxaa la sunneeyaa allaahu akbar mar walbaba allaahu akbar allaahu akbar takbiiraat ulintiqaaladaa la takbiiraadkii guurguuridyaalka oo markii rugni laga guurayo rugni kaleba loo guurayo wuxuu sunneeyey nebigu sala allahu calayhi wasalam allaahu akbar in la leeyahay lilimaam waalmunfarid waalma'muum dadkao dhan aana takbiiraadkaa loo sunneeyaa ama imaamkii qofkii keligii salaada tukanayey iyo ma'muumkii kulligood waa loo sunneeyaa takbiiraadkaas wa tasbiixaatu rukuuci wa sujuudi rukuuca iyo sujuudda tasbiixaadkii lagu akrinayey ayaa ka mid ah hay-atu salaad waxaa hay-atu salaad ka mid ah qofku markuu rukuucsan yahay inuu tasbiixsado markuu sujuudsan yahana inuu tasbiixsado sunnooyinka waxay ka mid tahay qeybta aan lagu kabaynin haddii laga tago sujuudu sahwi wa qowlu samica allaahu liman xamidah samica allaahu liman xamidah qowlkiisiyaa ka mid a sunnooyinka sunnooyinka aan sujuudu sahwiga lagu kabaynin waxaa ka mid a samica allaahu liman xamidah markuu yidhaaho samica allaahu liman xamida qofku markuu leeyahay waa markuu rukuuca soo socdo kor uu soo aadayo welina uusan si qumaatiya u istaagin sidaasaa nabiga ka sugnaatay sala allahu calayhi wasalam qofku markuu rukuuca uu ka soo kor noqonayo uu dhex soo marayo weli uusan qumaati u istaagin markaasuu wuxuu leeyahay samica allaahu liman xamidah liman xamidah markuu leeyahay waa markuu qumaati u istaago waa joojina liman xamidah qumaati markuu istaago maxaa laga rabaa rabbanaa walaka alxamd xamdan kasiira طayiba mubaarakan fiih waa markuu qumaati u istaago amaa dhex markuu soo marayo markuu dhex soo maray uu akhrinaa lafdiga samica allahu liman xamida markuu qumaati u istaagana rabbanaa walaka alxamdu xamda kaiira dayiba mubaarakan fiih wa qowlu samica allahu liman xamida samica allahu liman xamida qowlkiisii ayaa la sunneeya faida stawaa qaa'iman markuu si qumaatiya u istaago qaala wuxuu leeyaha rabbanaa walaka alxamdu ilaa aakhiri maa mara wa wadcu lyadayni labada gacmood saaridoodii ayaa sunnooyinka ka mid ah cala alfakhdayni labada cajir dushooda la saarto fi ljuluusi fadhiga dhexdiisana la saarto qofku markuu fadhiisanayo markuu fadhiisanayo oo beyna sajdatayna loola jeeda fadhiga labada sujuudood u dhexeeya markuu fadhiisanayo waxaa la sunneeyaa labada gacmood inuu saarto labada cajir siday isugu beegan yihiin ayuuna u kala saari gacanta midigtaa wuxuu saari cajirka midigta xiga gacanta bidixdaana wuxuu saari cajirka dhinaca bidixda xiga sidaasay isugu beegan yihiin ayuu u kala saari fadhiga u dhexeeya labada sujuudood waxaa kaloo la mida sidaas oo kale fadhiga ataxiyaadkuna waa la mid fadhiga ataxiyaadka uu ku akrinayo sawaaءun kaana atashahud alأwal aw atashahud alakhiir ataxiyaadka ugu horeeya ama ataxiyaadka ugu dambeeya fadhigii u dhexeeyey labada sujuudood intaba fadhiyaashaasoo dhan waxaa la sunneeyaa inuu markaa midigta uu ku dejiyo dhinaca yacni cajirka midigta ah gacanta bidixdaana uu ku dejiyo cajirka dhinaca bidixda xiga yabsudu wuxuu fidiyaa qofku tukanaya alyusraa bidixda wuu fidiyaa oo faraha bidixda waa iska fidinoo ma laabayo yabsudu wuxuu fidiyaa alyusraa bidixda wuu fidiyaa madmuumatan iyagoo faraha laysku dumay muxaadiyan biru'uusihimaa darafa arukba jilibka geeskiisa isagoo madaxa faraha saaray faraha yacni bidixda faraha bidixdaa loola jeedaa faraha bidixdaa geeskooda wuxuu saari yacni jilibkuu saari jilibkuu saari waa markuu marka isku dumayo isku dumidda ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye yacni gacantii bidixda ahayd faraheedii sidaa uma kala fogeynayo markuu saarayo jilibka uu saarayo waa xaaladda fadhigaa loola jeedaa markuu fadhiyo sidaa uma kala qaybinayo waxaa la rabaa inuu isku soo dumo iyagoo farihii sidaa isugu soo duman ayuu markaas jilibka jilibka la rabaa inuu saaro yabsudu wuxuu fidiyaa alyusraa bidixda wuu fidiyaa wayaqbidu wuxuu laabaa alyumna gacanta midigta ah faraheeda gacanta midigtaa faraheedana farahaasna wuu laabi ma fidinayo ila almusabbixata farta musabbixada la yidhaah maahane farta musabbixada la yidhaaho fartaas wuu taagi fartaas musabbixada la yidhaaho waa farta suulka ku xigta woy inta kale ha laabnaada inta kale wuu laabi fartaas suulka ku xigta fartaas waa taagi waa markuu ataxiyaadayo markuu ataxiyaadayo fartaa waa inuu taago wayaqbidu wuxuu laabaa alyumna midigta faraheeda wuu laabi ila almusabbixata farta musabbixada la yidhaha maahan fa yursiluhaa fartaas wuu diri oo ma laabayo iyada kamaa mara fi larkaan marka fartaas musabbixada ah waxaa ka sugnaaday xadiiskii imaamu axmed iyo abu daawuud iyo nasaa'i iyo ibnu xibbaan intaasoo dhan xadiiska ay warinayeen waa min xadiisi cabdilaahi bn cabdullaahi bni zubayr xadiiskii cabdullaahi bni zubayr waxaa ka sugnaaday kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam yushiiru bisabaaba fartaas sabaabada ah nebigu sala allahu calayhi wasalam markuu ataxiyaadayo waa ishaari jiray walaa yuxarikuhaa mana dhaqaaqiji jirin nebigu sala allahu calayhi wasalam oo fartaa musabbixada ah ma uusan dhaqdhaqaajin jirin nebigu sala allahu calayhi wasalam sidaasaa ka sugnaaday oo u wariyey cabdullaahi bni zubayr saxaabiga cabdullaahi bni zubayr waxaana xadiiskaas soo saaray imaam axmed abu daawuud iyo nasaa'i iyo ibnu xibbaan dhammaantood waxay ka wariyeen cabdullaahi bnu zubayr inuu yidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam yushiiru bisabaabati walaa yuxarikuhaa farta sabaabada nebigu sala allahu calayhi wasalam waa taagi jiray mana dhaqdhaqaajin jirin nebigu sala allahu calayhi wasalam marka riwaayo kale waxaa jirta ku soo arooray lafdiga taxriig lafdiga taxriig riwaayo kale uu ku soo arooraa jirta waa riwaayatu waa'il ibni xujri riwaayatu waa'il ibni xujri waa'il ibni xujri isagu saxaabigaas wuxuu tilmaamay nebiga sala allahu calayhi wasalam kaana yuxarikuhaa nebiga sala allahu calayhi wasalam fartaas oo sabaabada la yidhaaho waa dhaqdhaqaajin jiray nebigu sala allahu calayhi wasalam dhaqdhaqaaqaas marka culimmada muxadisiinta ah way ka hadleen imaamu اlbayhaqi raximahu اllahu tacaala kitaabkiisan asunanu اlkubraa ayuu wuxuu ku yidhi lacala taxriikahaa rafcuhaa saxaabigaas waa'il ibnu xujri dhaqdhaqaajinta uu ka sheegay nebiga sala allahu calayh wasalam waxaa loola jeedaa uu yidhi markuu nebigu soo kor yeelay ilaa gacanta midigta ah markii sidan marka hore ay u laaban tahay oo kor loo soo qaadayo waata dhaqaaqaysa markii nebigu uu soo kor yeelayey taas un baa loola jeedaa uu yidhi dhaqaajinta laakiin loolama jeedo markii farta lasoo kor yeelay ka bacdi in sidaa la leeyaho saa loo dhaqdhaqaajinayo loolama jeeduu leeyahay imaamu albayhaqi kitaabkiisa xadiiska sunan lkubraa ayuu sidaas uu ku yidhi midda kale xadiis kale waxaa jira isaguna ku soo arooray taxriiku lisbac fi salaad madcaratun lishaydaan xadiiskaasna uu soo arooray taxriiku lisbac fi salaa yacni farta oo salaada lagu dhaqdhaqaajiyo madcara lishaydaan waxay erisaa oo salaaday waswaaska ay ka erisaa shaydaanka xadiiskaas imaamu lbayhaqi wuxuu yidhi waa daciif xadiiskaas tusinaya yacni farta dhaqdhaqaajinteedu waa madcara lishaytaan oo waxay burine ama meesha ay ka eriy oo ay cirdayne shaydaanka xadiiskaasi waa daciif waxaana ku jira nin la yidhaaho alwaaqidi oo daciif ah waaqidi nin la yidhaaha ku jira oo isaga dartiiba xadiiska lagu daciifiyey maxaa yeeley shaydaanka waxaa lagu eryayo waa acuudu billaahi min ashaydaan arajiim lafdigaasaa nebigu sala allahu calayhi wasalam uu sunneeyey shaydaanka eryaya amaa far dhaqdhaqaajinteedu shaydaanka ma erdi ma eryi karto maxaa yeeley farta dhaqdhaqaajinteeda shaydaanku waa nooc jinka ka mid a jinkuna bini aadamka wuu ka fara badan yahay haddii hal far aad ku taagto boqol far uu leeyahu kugu soo taagi marka far kaliyuu shaydaanka ma eryeyso la dhaqdhaqaajiye waxaa shaydaanka kaa eryayaa waa alisticaadatu billaah waa in ilaahay aada magan gasho subxaanahu watacaala oo tihaahid acuudu billaahi min ashaydaani arajiim sidaasaa nebigu jideeyey sala allahu calayh wasalam isticaadadaas in shaydaanka lagu eriyo amaa farar dhaqdhaqaajinteeda shaydaan laguma eriyo xadiiska ku soo aroorana waxaa daciifiyey imaamu albayhaqi fi sunani alkubraa waliftiraashu waxaa la sunneeyaa isfiraashid waliftiraashu isgogliddii isgogliddii ayaa la sunneeyaa fii jamiici aljalasaat fadhiyaalka dhammaantood ayaa lagu sunneeyaa in la isku goglo fadhiyaalka dhammaantood waxaa loola jeedaa fadhiga u dhexeeya labada sujuudood iyo ataxiyaadka ugu horeeya iyo fadhiga la yidhaaho jalsatu listiraaxa jalsatu listiraaxa intaasoo fadhiyaa dhammaantood waxaa lagu suneeyaa iftiraash in loo fadhiisto kayfiyat liftiraash maxaa loola jeedaa marka isgoglid marka laleeyahay oo laleeyahay ataxiyaadka ugu horeeya qaabka loo fadhiisanayo iyo fadhiga u dhexeeya labada sujuudood qaabka loo fadhiisanayo iyo jalsada la yidhaaho jalsatu listiraaxa saddexdaas jalsaba waxaa la sunneeyaa iftiraash iftiraashka marka ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye bian yejlisa calaa kacbi lyusraa waa anqowga lugta bidixda anqowgeeda inuu qofku anqowga ku dul fadhiisto wey anqowgu wuxuu saaraa salkiisa salka waxaad saari anqowga oo lugta bidixda ah bacda an yudjicahaa markuu anqowga jiifiyo ka bacdi anqowga dhulka dhig oo jiifi markaa ka bacdina salka saaro bixaydu yeli dahruhaa alarda wayansibu اlyumna lugta midigtaa faraheedana lugta midigtaa faraheedana waa taagi wayadacu biاlardi adraafa asaabicihaa lijihati اlqibla lugta midigtaana faraheeda waa taagi oo lugta yacni dhulkaad ku dejin iyadoo faruhu ay u jeedaan dhinaca qiblada lugta midigta faraheeda iyadoo dhinaca qiblada ay u jeedaan ayaad dhulka saari tii bidixda anqowgeedana waadba ku fadhiisatayba kaasaa marka waxaa la yidhaha iftiraash hay-adaas hay-atul iftiraash qaabkaas waxaa loo fadhiisan waa ataxiyaadka ugu horeeya iyo fadhiga u dhexeeya labada sujuudood iyo jalsada la yidhaaho jalsatul istiraaxa fadhiga istiraaxada maxaa loola jeedaa marka fadhigaas jalsatul istiraaxa jalsatul istiraaxa waxay ku timaadaa tusaale ahaan ragcadii saddexaad markaad marayso oo maalan aada doonaysid inaad ragcadii afaraad ayaad rabtaa inaad u istaagto tii saddexaadaa ku dhammaatay sujuudda labaad markii aad ka soo kor noqotid hore ha uga istaagin ragcadii afaraade wax yar naso wax yaraad fadhiisan fadhigaasaa waxaa la yidhaha jalsatul istiraaxa fadhigaas isagana qaabkaas oo kale in loo fadhiisto ayuu sunneeyey nebigu sala allahu calayhi wasalam waliftiraashu isfiraashiddii ayaa la sunneeyaa fii jamiici aljalasaati fadhiyaalka dhammaantood ayaa lagu sunneeyaa waatawaruku sin dhuldhigid ayaa la sunneeyaa sinta in dhulka la dhigo fi ljalsati fadhigii ayaa lagu sunneeyaa fadhigaasoo alakhiirati ay ugu dambeeyey fadhiga ugu dambeeya atexyaadka ugu dambeeya lagu akhrinayo fadhigaas waxaa la sunneeyaa sinta in dhulka la dhigo tawaruk ayaa la yidhaha wa tasliimatu salaamo naqsigii ayaa hay-atu salaad ka mid ah salaamo naqsigaasoo athaaniyatu ee labaad salaamo naqsiga labaad wuxuu ka mid yahay hay-atu salaad oo qofku hadduu salaamo naqsiga labaad uu iska daayo oo uu ka tago salaaddiisii waa saxiix laakinahu faatathu alfadiilatu wasunna laakiin waxaa ka tegey fadiilo fara badan iyo ajir badan iyo sunno badanaa ka fakaday waidaa waktigii turika laga tago minhaa min asunani almadkuura sunnooyinkaas lasoo sheegay waa hay-atu salaad kuwii aanu dhehaynay kuwii hay-atu salaadka ahaa shay-un shay haddii laga tago intaas aanu soo marnay qeyb ka mid a haddii laga tago laa yujbaru shaygaas laguma kabo bisujuudi sahwi intaas aanu soo marnay dhammaantood mid ka mid a haddii laga tago laguma kabo sujuudu sahwi maxaa yale sujuudu sahwiga sunnooyinka lagu kabayo shalay casharkeenna ayaanu ku soo qaadannay waxaa loo yaqaan abcaadu salaad abcaadu salaad wa amaa makruuhaatuhaa makruuhaatu salaati salaada kuweeda la kahanayo oo karaahiyada ah fa jaclu yadayhi labadiisa gacmood yeelitaankoodii wey shaksiga tukanaya labadiisa gacmood yeelitaankoodii wey fii kummayhi labadiisa kum dhexdooda uu geliyo gacmihii kumka waxaa la yidhaha waa makhrajulyaddi min alqamiisi wa naxwi makhrajulyaddi min alqamiisi wa naxwi waa shaatiga ama qamiiska ama yacni diraca oo kale meesha gacanta laga geliyo lagana saaro halkaasaa waxaa loo yaqaan luga alcarabiya kum a la yidhaha kum qofka dirica u wato ama qamiiska u wato ama shaatiga meesha gacanta laga geliyo lagana bixiyo waa halkaas oo kale wey qamiiska meeshiisaas oo kale halkaasaa waxaa la yidhaha kum a la yidhaha kum marka salaadii markuu tukanayo inuu kumkaas gacmaha dhex gashado sidaa yidhaaho oo kale oo sidan uu yidhaaho karaahiyo wey saas inuu yidhaaho oo kalea la diidi saas inuu yidhaaho saas u tukado karaahiyo wey waa inuu gacanta meesha ka saaro wey fa jacluu yadayhi fii kumayhi labadiisa kum dhexdooda inuu gacmaha dhex geliyo waa karaahiyo wey bikayri cudrin hadduusan cudurdaar jirin cudurdaar hadduu jiro waa gooni min xarin min bardin aw xarin haddii qabow daran uu jiro oo gacmihii maalan waad ka jarayne gacmihii waad ka jarayne markaa gacmaha haddaad ka jaraynayso dee diricii aad wadatay ama qamiiskii aad wadatay ama shaatigii waad gashan kartaa ilaa dhaxan adagaa ku haysa markaas waad gashan kartaa qabow hadduu jiro ama kulayl daran uu jiro fa jacluu yadayhi fii kumayhi cinda taxarumihi xirashadiisa agtiisa ayaa la kahdaa inuu kumka uu dhexgeliyo gacmihii uu dhexgeliyo markuu yacni xiranayo salaadii wa rukuucihi wa cinda rukuucihina waa la kahdaa markuu rukuucayo inuu meeshaa gacmaha dhex geliyo karaahiyow wa sujuudihina waa la kahdaa markuu sujuudayana inuu gacmihii kumka dhex geliyo karaahiyow waltifaatun milicsina waa la kahdaaho karaahiyow biwajhihi wejigiisa uu ku milicsado yamiinan wa shimaalan isagoo salaaddii tukanaya inuu dhinacaas yacni midigta iyo dhinaca bidixda saas u jalleecsado oo wax milmilicsado karaahiyow maxaa yeele salaadda waxaa la doonaya maxalu sujuudka inaad fiiriso meesha adigu aad ku sujuudayso oo wejiga aad dhigayso sidaasaa sunnaha maxalkaas inaad fiiriso laakiin bidix iyo midig iyo haddaad fiirfiiriso karaahiyad ku dhacday waxyaalahan makruuhaatu salaad ka mida mid ka mida qofku hadduu ku dhacana waxay ka baabi'inaya ajirkii salaadda ajirkii salaadday ka baabi'inayhoo waajibkii unbaa kaa dhacay waajibkiiyaa kaa dhacay laakiin fadiiladii iyo khayrkii faraha badnaa iyo barakaadkii aad ka heli lahayd salaaddii adigaa iska baabi'iyey maadaama makruuhaadkan aad samaysay wa jahrun ayaa makruuhaadka ka mid a jahr bimaxalli sirin sirta booskeedii lala jahro meeshii lagu amray oo sharcigu uu ku amray hoos u akhris hoos qirada u akhri lagu amray ayaad kor u akhris maalan salaaddii duhurkii iyo casirkii oo kale salaaddii duhurkii iyo casirkii oo kale faatixadii kor aad u akhrisay faatixada suuraddii ka dambeysay aad kor u akhrisay karaahiyow wa cagsuhu cagsuuljahri jahrigaas cagsigiisii ayaa la kahdaa oo jahriga maxaa cagsi u ah waa sir siraysigiiu meel lagu amray yacni qofkii la amray inuu la jahro meel la amray inuu la jahro sidii salaaddii subaxa oo kale ayuu hoos isaga akhristay salaaddii subaxoo kale oo lagu amray in lala jahro oo qirada kor loo qaado ayuu hoos isaga akhristay karaahiyow wakhtisaarun ayaa la nacaa wakhtisaarun kelli qabsigii kelida in la qabsado keliyaha labada keliyood adigoo salaaddii tukanaya labadii keliyood inaad qabsato karaahiyo wey nabigu waa nahiyey sala allahu calayh wasalam cillada lagu nahiyeyna culimmadu waxay ku sheegeen xikmooyin fara badan xikmado fara badan ayay ku sheegeen oo cillooyinka lagu nahiyey xadiiskii bukhaari iyo muslim labaduba way nahiyeen waxaa kaloo soo arooray alikhtisaar raaxatu ahli naar waxaa kaloo xadiis soo arooray keliyaha la qabsanayo waa dadka ahlu naarka astaanta lagu yaqaano iyo raaxada ay ku raaxaysanayaan markay kulaylka ka raaxaysanayaan markaasay ahlu naarka ay keliyaha qabsadaan ow annahu ficlu lyahuudi fii salaatihim xikmada kaloo lagu sheegay waxaa ka mid a waa yahuudda dhaqankooda yahuudda markay tukanayaan ayay waxay qabsadaan keliyahay qabsadaan yahuuddu markay tukanayaan wa hum ahlu naar iyaga naftooda waa ahlu naarku wakhtisaarun ikhtisaarkii ayaa la nacaa keliyaha in la qabsado wa israacun ayaa la nacaa makruuhaadka waxaa ka mid a dedejintii oo maxaa la dedejinaa qiradii qiradii iyo salaaddii inuu boobsiiyo salaaddii iyo qiradii inuu boobsiiyo oo israac xadka ka baxsan uu boobsiiyo karaahiyow oo masalan salaaddii oo kale rukuucii waa boobsiyin oo sujuuddii waa boobsiyin oo maantao dhan dhugdhugdhug uu leeyahy wuxuu iska ilaalinaa un dumaaninadii waajibkii waa gudana waajibkii dumaaninadii xoogaa yar uu ku xasili laakiin waa boobsiina karaahiyow boobsiiskaas waxaa la doonaya qofka salaaddiisii inuu khushuuc iyo tadaruc iyo ta'ani inuu ku guto oo si tartiiba uu u tukado oo khushuuc uu ku dheehan yahay taasaa la doonay wa nadarun ayaa ka mid a makruuhaatu salaad fiirintii ila samaa'i samada in la fiiriyo karaahiyow waxaa karaahiyo ah qofku inuu markuu salaaddii uu tukanayo cirka inuu iska fiirfiirsado cirka inuu fiirsado karaahiyow nebigu sala allahu calayhi wasalama waa nahiyey xadiiskii bukhaari iyo muslim ay wariyeen ayaa nabigu ku nahiyey sala allahu calayhi wasalam ilaa heer nabigu sala allahu calayhi wasalam uu gaarsiiye uu yidhi kama baqayo miya qofka markuu tukanayo cirka fiirfiirinayo in indhihiisa ilaahay uu ka tiro indhahaba in ilaahay uu ka tiro oo indhala-aan uu soo baxo kama baqayo miyaah uu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam maxaa le cirka uu qofku fiirfiirsanayo waa qof iska cayaaraya oo kale waxaa la doonaya qofku maxalu sujuudkiisa inuu fiiriyo wa takmiidu basarin aragga laabidiisii ayaa makruuhaadka ka mid a waxyaalaha karaahiyada salaadda waxaa ka mid a qofku indhaha inuu isku qabto indhaha isku dhejiyo in khaafa hadduu ka baqayo dararan wax dhiba wax dhiba hadduu ka baqayo oo yalxaquhu soo haleelaya bisababihi sababi takmiidi albasar indhaha uu laabay hadduu ka baqayo dhib soo gaara naftiisii ama maalkiisii oo hadduu indhaha isku dhejiyo dhibuu ka baqi dhib wuxuu ugu dhaqi naftiisii in wax ay soo gaaraan oo bahal iyo wuxuu usoo dhuunto ilaa isagaa indhihii isku dhejiyey ama maalkiisiiyuba u baqiyo maadaama indhihii uu isku dhejiyey in maalkiisi laga qaato ayuu u baqi haddiiba dararba uu ka baqayo waxaa markaas karaahiyaa indhihii inuu isku laabo dhibba hadduu ka baqayo karaahiyo weeye inuu indhihii isku laabo amaa hadduusan wax dhiba ka baqayna amaa idaa lam yakhaf dararan hadduusan dhib ka baqaynin fa huwa owlaa saasaaba fiicanba indhaha inuu isku laabo indhihiisa uu laabto markuu salaada ku jiro ayaa fiican hadduusan wax dhibaataa ka baqaynin liannahu ajmacu lilqalbi saasaaba qalbiga aruurin badan qalbigu markaas wuxuu noqonayaa qalbi khushuuc iyo tadaruc uu ku soo xasilo hadduusan dhib ka baqaynin indhalaabiddaasaa u wanaagsanba waqad yajibu ataqmiid mararka qaarna wuxuu ku yidhi sharuxu indhalaabiddu inay waajib noqoto ayaaba dhici karta idaa kaana alcuraatu sufuufan haddii safka dad qaawan ay kula jiraan dad qaawan haddii safka ay kula jiraan indhaha markaa inaad isku dhejiso waaba waajibba si cawrada muslimka aadan u daalacan qofka muslimka cawradiisa si aadan u fiirinin waaba waajib markaa indhaha inaad isku dhejiso waqad yustaxabbu mararka qaarna wuxuu ku yidhi sharaxu waxaa suurtagala in la sunneeyaba oo indhaha in la isku dhejiyo la sunnaynayo ka an sallaa ilaa jidaarin musawaqin oo maalan wuxuu ku dukanaa derbi la sharaxay oo kale derbi aada loo sharaxayoo la qurqurxiyey ayuu ku dukanaa iyo wa naxwihi mimaa yushawishu iyo waxyaalaha tashwiish qalbigiisa gelin kara qalbi yacni derbigiio aada loo sharaxay ayuu ka baqaa hadduu ku mash inuu ku mashquulo indhaha hadduu furto markaasoo kale waxaa sunnaha hadduu ka baqayo sawirradaas iyo waxaa derbiga la marmariyo rinjigaa kala nooca ahoo de- derbiga lagu sharxay hadduu ka baqayo waxaa sunnaha indhaha inuu isku dhejiyo marka axkaamtaasay yeelanayaan marna waa karaahiyo indhaha in laysku qabto marna waaba waajiba marna waaba sunno wa basqun ayaa karaahiye ah candhuuf tufidiina karaahiyow amaaman horay uu candhuuf u tufo isagoo tukanaya inuu hortiisa candhuuf u tufo waa nahiyey nebigu salى اllahu عalayه wasalam ina axadakum ida kaana yusalli falaa yabsuqanna qibala wajih nebigu salى اllahu عalayه wasalam wuxuu yihi qofkiin hadduu tukanayo dhinaca hortiisa yuusan candhuuf u tufin ilaa dhinaca hortiisa waxaa jira qibladii qibladiyaa jirta jihada hortaada ah haddaad tukanaysid haddii masaajid haddaad ku tukanaysid masaajidka inaad candhuuf ku tufto waaba xaaraanba waxa laga hadlayo waxaa weeye go- meel bannaan haddaad ku tukanayso meel bannaan haddaad ku tukanayso markaas way marka lagu leeyahay karaahiyo weeye hortaada inaad candhuuf u tufto maxaa yeele qibladii wey qibladana waa in la ixtiraamo oo la sharfo wayamiinan midig candhuufta in loo tufana karaahiyo wey waxaa kaloo karaahiye ah qofku salaaddii markuu ku jiro dhinaca midigta inuu candhuufta u tufana karaahiyo wey maxaa yeele dhinaca midigta waxaa ka xiga malaggii qorayay xasanaadka malaa'igtii xasanaadka ee ajirka salaadda kuu qoraysay oo kuu diiwaan gelinaysay ayaa midigtii kaa xigta midigtu haddana way ka sharaf badan tahay dhinaca bidixda ah wa kashfu ra'sin marka maxaa la sameeyey qofkii candhuufa hadday qabato candhuuf haddii ama xaako afka uu soo buuxiyo salaaddiina uu ku jiro muxuu samayn nebiga sala allahu calayhi wasalam axaadiistiisa wuxuu ku tilmaamay in markaas ay sunno tahay qofku mare hadduu haysto go' oo kale garbasaar oo kale inuu markaa go'iisu ku tufana candhuuftii ilaa salaaduu ku jira go'iisu candhuuftaa ku tufan ama hadduu meel bannaana joogo masaajid uusan joogin dhinaca bidixdaa ha ka tufuu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam dhinaca bidixdaad candhuuf ku tufi aw taxta qadamayhi ama lugihiisa hoostiisa ha ku tufuu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam marka intaasaad samayn haddii meel bannaana aad joogtid lugaha hoostooda ku tufo ama dhinaca bidixdaa ku tufo ama markaas maradii oo kale candhuuftii ku tufo haddii hadda masaajid aad joogtana xaalad kale maba kuu bannaana ilaa maradii inaad ku tufato maani masaajid haddaad ku dhex jirta wa kashfu ra'sin madaxa faydidiisii ayaa la kahdaa waxyaalaha karaahiyaadka salaadda la kahanayo waxaa ka mid ah qofku asagoo madaxiisii faydan yahay inuu salaaddii tukado karaahiyago fa yundabu waxaa la sunneeyaa satruhu madaxa in la asturo ayaa la sunneeyaa haddii madaxa in la asturo marka la leeyahay waa raggii un ama haweenkii madaxa inay asturaan taasi waaba waajiba oo salaaddii yaanba ka ansixayn madaxoodii oo qaawan salaaddii yaanba ansixayn ee waxaa loola jeedaa raggii un ragga inay madaxa asturtaan ayaa sunno ah wa salaatun salaaddii ayaa karaahiye ah bimudaafacati xadatin maca mudaafacati xadatin xadadkii difaaciddiisii micigiisii la tukado adoo xadas difaacaya oo xadas isku celinaya inaad tukato karaahiyow oo xadadka waxaa loola jeedaa min bawlin aw qaa'idin aw riixin kaadiyuu isku celinaa ama saxaruu isku celinaa ama neef gadaasha ka iman lahayd ayuu isku celinaa isagoo marka neeftaa gadaasha ka iman lahayd isku celinay ama saxaro isku celinay ama kaadi isku celinayo inuu qofkii tukado karaahiyow leanna waxaa la doonaya in khushuuc lagu tukado arrimahan oo dhanna waxay ka hor imaanayaan khushuucii lays amray khushuucii lays amray salaadda in lagu khushuuco ayaa arrimahan oo dhan ka hor imaanayaan oo qof saxaro la dagaalamaya ama kaadi la dagaalamaya ma khushuuci karo marka waxaa la doonaya iska soo xaajo gudo iska soo xaajo gudo kaadi hadday kugu dhegan tahay ama saxaro ay kugu dhegan tahay waxaa la doonaya iska soo xaajayso markaad soo xaajayso qalbigaaga oo mashquul aan lahayn oo ilaahay iyo salaaddaas mooye wax kale aan ku mashquulsanayn markaa kabacdi salaaddii gal taas wey wa bimaqbaratin wa salaatun salaaddii alla nici oo karaahiye ah bimaqbaratin qabrigii lagu tukado meel qabri ahoo biduuni xaa'il qabrigii wax derbiyihii idinma dhexeeyaan wax derbi ah qabrigii idinma dhexeeyaan qabrigii haddii biduuni xaa'il uu yahay oo wax derbiya aysan idiin dhexayn qabrigii xaggiisa inaad salaaddii ula jeesato karaahiyow farcun haadaa midkani mufaracun waa mid laga farcaday mimaa qablahu wixii ka horreeyey axkaamtii ka horreeyey farac ka dhashay yenbagii waxaa habboon uu ku yidhi sheekhu an yadkhula almusalli qofka tukanaya inuu galo asalaata salaadda inuu galo ayaa habboon binashaadin firfircooni uu ku galo wa faraaqi qalbin qalbiga faaruqnimadiisa uu salaadda ku galo oo min ashawaaqil addunyawiya wax walboo adduunyo mashquulkeeda isagoo qalbigu faaruq ka ah qofkuna uu faraxsan yahay oo firfircoon yahay inuu salaada galaa wanaagsan saasaa sunno ah amaa salaaddii inaad gasho adoo wehsanayo oo caajisayo oo qalbigaagii uu buuxo oo sawiradan iyo muuqaaladan adduunyada muuqaaladii adduunyada iyadoo qalbigaaga ka buuxo inaad salaaddii gasho karaahiyow maxaa yeelay sawirada iyo muuqaalada adduunyada iyadoo qalbigaaga ka buuxaan haddii salaaddii aad gasho waxaa kugu cuslaanaya inaad khushuucdo inaad khushuucdaa dhib kugu noqonaysa kugu cuslaanaysa marka salaadda intaadan gelinba nafta la dagaalam salaadda intaadan gelinba nafta la dagaalamoo qalbigii siduu faaruq uga noqon lahaa mashaakilka adduunyada nashaad iyo firfircooni aad ku geli lahaydna naftaada kula dagaalam sifaadka munaafiqiinta ilaahay ku tilmaamay salaadda markay gelayaan inay caajis iyo wehsi iyo qalbigooda adduunyo ka buuxa ay salaaddii ay ku gelayaan waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala yuraa'uuna annaas walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila ilaahay munaafiqiinta markuu tilmaamayo wuxuu yidhi rabbi subxaanahu wa tacaala salaadda markay u istaagayaan qaamuu kusaala iyagoo caajisan oo wehsanayay salaaddii gelayaan u istaagaya yuraa'uuna annaas dadkiina istustusaya cibaadadiina way istusayaanoo ha lagaa sheegay ha lagaa maqlay u tukanayaan walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila ilaahayna ma xusaan ilaa wax yar maahani dikrigoodana wuu yaryahy marka waxaa la doonaya qofku salaaddii inuu ku galo khushuuc iyo nashaad yenbaqii waxaa habboon an yadkhula almusalli qofka tukanaya asalaata salaaddii inuu ku galo binashaadin firfircooni iyo wa faraaqi qalbin qalbiga faaruq noqoshadiisii isagoo faraxsan oo salaadda ku faraxsan salaadda waa inaad ku faraxdo farxad ay ku tahay nebigeenu sala allahu calayhi wasalam wuxuu dhihi jiray arixnaa yaa bilaal markuu leeyahay salaadda noo aqimoo kale arixnaa yaa bilaal bilaalow salaadda noogu raaxee saasuu nebigu dhihi jiray sala allahu calayh wasalam marka qofka muuminka waxaa la doonay salaaddu inay u noqoto raaxadiisii iyo farxaddiisii laakiin ma aha salaaddii inay culays kula noqoto iyo wax maaragtaahay yacni dhib badan ay kula noqoto farxaddaas iyo meesha aad ka helayso ood ku faraxsan tahay waa in aragtidaas aad ilaahay ku caabuddo aragtidaa qofku ilaahay inuu ku caabudo ayaa loo baahan yahay laakiin salaaddii in ereyada yacni la isticmaalo dadka qaarkood ay iska joojiyaanoo qaarkood waxay leeyihiin salaaddii yaa igu jirto salaadan iska soo ridi salaaddii ayaan iska soo ridi waa erey aada u foolxunuud qabiixa oo shaniica salaaddiyaan iska soo ridi oo waxa la iska soo rido wax la dhibsanayo culays kugu hayo ereygaas waxaa loo isticmaalaa waxa la dhibsanayo culays kugu hayo salaaddii aan iska soo ridi ma ahane waa inay sidii nabiga sala allahu calayh wasalam qofku yidhaaho arixnaa yaa bilaal waxaan ku raaxaysanaa salaaddii cibaadadii rabbigay ayaan rabaa inaan guto cibaadadii rabbigay ayaan rabaa maaragtaahay inaan yacni guto ereyada noocaas oo tusinaya farxadda iyo ereyada macaan tusinaya ayaa la rabaa in salaaddii loo adeegsado oo loo isticmaalo laakiin salaaddii aan iska soo tuuri iyo salaaddii aan iska soo ridi iyo ereyada noocaas oo kalea ma habboona in cibaadada ilahay loo isticmaalo wa khushuucin khushuuc in salaaddii uu ku galo ayaa habboon qofka oo salaaddii markuu yacni ku jiro o dhan waxa uu akrinayo oo qiradii uu akrinayo iyo cibaadaadkii adkaartii wixii oo dhan inuu la socdo ayaa la doonay qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun ilaahay wuxuu ammaanay dadka mu'miniinta ah oo salaadda ku khushuuca wa tadabburi qiraa'atin qirada ku fekeriddeedii inuu salaadda ku galo ayaa la sunneeyaa qiradana waa inuu ku fekero wuxuu akrinayo iyo qalbigiisu waa inay isla socdaan carabkii iyo qalbigii waa inay isla shaqaynayaan wa idaamati nadarin fiirada daa'im yeeliddeedii ayaa la sunneeyaa maxalla sujuudihi qofka sujuuddiisa sujuuddaa booskeedana uu ku daa'im yeelo fiirada meesha aada wejiga dhigayso ayaa la doonaya inaad fiirada ku hayso oo meel kale aadan milicsan laa yamiinan walaa yasaaran midig iyo bidixba inaadan fiirin oo yacni mar walbaba meesha aad ku sujuudayso meeshaa inaad ku daa'imto ayaa la doonaya aragtidaada allahu subxaanahu wa tacaala aclam